keliya lama idhaa waxa la idhaha mukhtalifu اlxadiid baa la idhaha markuu shadrigii hore u wada raaci waaye ama uu taasna ayuu cibaaradan dee markaa dambe laba yimaamo shadriga dambe o wuxuu leeyahi ninkii mukhtalifkaah ama sinaacadan isagu ehelkeeda ahaa kaa isaga la caariday wuxuu ku idlaaqa ku magacaabaa mukhtalifu اlxadiid oo lafdigan xadiidka ee mukhtalifka loo idaafaynaya maxaa uu sheekhu raximah اllahu tacaala inoo sheegaya bal xadiidkii haddii wax ka hor yimi aanu jirin maqbuul la yahay muxkam buu yihi laakiin xadiidkii waa laga hor yimi oo xadiid kaloo isna maqbuula ayay macnihii iyo dalaaladoodii iskhilaaftay oo haddaan kan isaga qaadano kii kale ayaa dee haddana camalfalkiisii nagu adkaanaya noocaas waa la kala qaadaya bal waxaa la eegayaa in in laysu geeyo la jamciyo xataa taawiil haba noqoto waayo de marka wax la jamcinayo kolley wax loo baahanaya ama dee waxyaalo baaba iska jirta nooc taawiil waa iman waxyaalo waa iman bal markaa haddii labadoodii inta laysu geeyo laba macnee lagu xambaaro oo aan hadhow mucaarado kaba dhaxayn nooca in la jamciyaa ay suurto gashay mukhtalif ulxadiid baa la idhaha cid kitaab gaara u dejisana waxaa u horreeyey walow aanu dhammayn imaam shaafici baa u horreeyey bal taas wey haddii ay suurtogeli weydo in la jamciyo oo ay marka haddii midkood la qaato kii kaloo laga taga ay ka dhalanayso kaasna waxa iyada la marayo iyo dariiqa la marayo isagaa beytka dambe inoo sheegi oo wuxuu ihi awla ay wain lam yaslam haddii aanu mucaaradadaa kanoodgelin walxaal jamcun jamcin labada xadiis isaga iyo kii caariday la jamciyaana mumkinun suurtagal uu yahay fa mukhtalifun ay mukhtalifu mukhtalif weeye fa huwa isagu mukhtalifun yudifu lafdigan mukhtalifna wuxuu u idaafaynayaa ila alxadiisi xadiis buu u idaafayn almuxtalifu kii isagu xirfada iyo mahaarada iyo sinaacada halkan lahaa oo ujeedadu waxaa la yidhaha kaa mukhtalifu lxadiis ilaa in lam yumkin weeye in wa jamcun mumkinun buu yidhi ilaa in lam yumkin haddaanu suurtogelin jamcintaas la jamciya aanay suurtogelin fatarjiixun tarjiix midkood la raajax yeelo oo kii kale laga raajax yeelaa laa budda minhu ama mutacayinun de tarjiix baa mutacayina oo laga maarmaan noqonaya goormu tarjiix laga maarmaan noqonaya idaa cudima haddii la waayo annasku nasi haddii la waayo ujeedadoodnu labadan xadiis aanay dee kala horeyn waktigay soo baxeen ama rasuulka ilaahay xaggiisa ay nooga soo arooreen oo taariikhdii aynaan ku helin laba kala horeeyo inaanay ahayn oo haddii ay kala horeeyaan oo taariikhda ay noo caddaato ka hore kama dhigayno tarjiix uma baahnine ka hore waa mansuukhi ka dambena waa naasikhi ee marka waag laba xaalo weeye marka jamcina suurto gelayso mukhtalif ulxadiis baa la odhan jamcin baa suurto geli weydo midkood haddaan qaadno kii kale waan ka tegaynaa marka maxaan eegaynaa horta taariikhdii baan dib ugu laabmaynaa ooba labadii xadiis baan eegaynaa taariikhdoodii hadday inoo caddaato kala horeyn kii hore mansuukh buu noqon kii dambana naasikh laakiin taasna taariikhdii waan garan weyne ee mana aha saxaabigana hore uu islaamay kana uu dambeeyey taasi iyadu maaha daliilma noqonaysa wixii waa in sarixaan ay noogu caddaato ama wax caddaynaya naskigii meeshii la helo haddaba haddii taa la waayo jamcina aanay suurto gelin maxaa meeshii imanaya in iyagii la kala raajax yeelo kolley awjuh tarjiixna way badantahe haddaan eegnon kitaabka waxyaalihan kuba soo maray dee xasan iyo saxiix haddayn saxiixan horreysiinayna saxiix lidaati iyo saxiix ligayri hadday noqdaan saxiix lidaati baa horreyn arrintii bukhaari iyo muslim iyo tartiibtii aynu soo marrayna markaasay muuqanaysaa oo bal markaas saa waa lagu kala horreysiinaya bal awjuh tarjiix kolley way iska badan tahaye bal markaa waxaa imanaysa in la kala raajax yeelo oo koodii raajaxaydna la qaato kii kalena markaa lagaba tago taas baa meeshii iman awjuh tarjiixna siduu xagga hoose leeya ciraaqi oo kale boqol wax ka badan buu gaadhsiiyey laakiin toddoba qaybood bay u laabmaysa u kala ayaa usuula una waxyaalaha kale waa furuuc waa kan abyaari kasoo naqlinaya gaar mehelku hadal xun ku yihi waa kitaabkiisi aan sheegaynay ee waxa weeyaan layl amaani isagoo inta dambena haddana sii tatabucay weeye de kolley tadribu raawina umuurahaasi way ku wada sugan yihin bal marka wuxu uhi ilaa ay in lam yumkin haddaanu suurtogelin jamcin fatarjiixun tarjiixa midkood la raajax yeelo kii kale laga raajax yeelaa mutacayin noqon idaa cudima haddii la waayo nasku mansuukhnimo wagayruhu haddaba kaa isaga kayrki oo waa maxay kayrkiu waa kaa dee isagu ama waxa weeyaan de imaka waxaan soo aragnay kii la jamcin karayey kii isagu naskiga ahaa iyo kii tarjiixa haddaba kaa waxaa lasoo sheegay wixii aan ahayn oo xadiidkii laba xadiis oo iscaaridaya jira lama jamcin karayo naskii dariiqiina inooma muuqdo oo wax naskii mansuukh loogaba dhiga wan kala raajax yeeli kari weyno quwadoodii way siman yihiin waa laba xadiioo isku rutba isku daraja marka arinta markay taa gaadho falwaqfu joogsi macnaa waqfigu halkan macnaa tawaquf weeye joogsi laga joogsado midkood in lagu camal falo fiikaa isaga fiigiisa qad xutima waa la waajibiyo marka waxaa meesha mutacayin noqon dee laazim noqonaysa in laga joogsado labadoodiiba in lagu camal falo tawaqufna dee tasaaqud kamay cabireen tawaquf bay uga cabiraan waxay uga cabiraan waxaa dhici karta dee waa bixasabi naadir waa ninkan kolba eegaya tan waxaa dhici karta nin imaam oo kale ama caalim oo kale wax kan ka qarsoon inay u muuqdaanoo ama awjuh lagu jamcinaya ama awjuh tarjiixa ay u muuqato ee bal markaa joogsi laga joogsado camalfalkii ayaa markaa mutacayin noqonaysa ama laazim noqonaysa fal wakayruhu kaa kuwaa lasoo sheegay ama madkuurkaa kayrkii waa kii la jamcin kari waayey naasiki mansuuq baabkiina laga aan dee ahayn ee taariikhdii iyo umuurihii naski keenaya aanay meeshii kaba muuqan lama kala raajix yeeli kari waaye rutbaan kuba sinaa falwaqf ay tawaqufu fiihi laga joogsado camalfalkii lagu camalfalla qad xutima waa lalaazimiyey oo dee wuxuu noqonayaa shay waajiba ama dee mutacayina ilaa uu kaba muuqanayo wax dee keena in waxa weeye iyagii bal markaa lagu kala raajax ama dariiq dee duruqdii saddexdeed ee ka horreeya mid ahaan la raaciyo keenayo wey algariib walcaziiz walmashhuur wallah subxana wa tacala العاalمين والصلاaة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا الغريب والعزيز والمشهور غريبkii iyo عaزيiزkii iyo مashهوurkii ayaa مبxثkiisii kan yahay oo saddexa nooع ayaa adigu halkan abyadan imika inoo bilaabmaysa sheekhu raximah اllahu tacaala uu kaga hadli doonaa mid kastana isagaa inoo tacriifin doonaa bal waxyaalo ku tacalluqsana inoo sheegi wuxuu ihi markaa sheekhu raximah اllahu tacaala wma bihim farad wma bihim farada raawin mudqa fadaka blgaribi qad taxaqaqa wma bih اlisnaani qad tafarada kada halaaثat caziiza wujida wagayru da lmashhuur kul yatadix fihi ضaciif wakada ladi yasix wuxuu hi sheekhu raximah اllahu tacaala wamaa xadiidkii infarada uu la gooni noqday bihi isaga raawin raawi mudlaqan waa cala aliطlaaq waa dee si guud uu la gooni noqdo ama ninkan uu kala gooni noqday imaam ha noqdaa xadiidkiisa sha'nigiisu yahay inay dadku u cinaayoodaan ay jamciyaan ama shaksi aan imaanba ahayne adugu waa cala aliطlaaq la gooni noqday fadaaka kaas xadiid raawi la gooni noqduu ruwaadii kale kala gooni noqday sanadkii ama matnigii wax sanadka ka mida ama matniga ka mida qad taxaqaqa waa sugnaaday kaasi bilgariibi mawsuuman ama musaman xaal yahay mid lagu magacaabayo bilgariibi gariib oo kaa waxa lagu magacaabaa ahlu xadiiskuna ay ku magacaabaan gariib weeye oo gariib bay dhahaan bal gariibkii beydkan ayun buu kaga hadlay kollayna walow alfiyadii ciraaqe uu dee tabac u ahaa ama uu talkhiisinayo iyada wax kamida uu dib u nadmiyey uun xagga tartiibta waa ay ku kala duwan yihiin oo imika noocyadan imika inoo soo socday casharka maantu noqon kitaabka qeybihiisa dambe ee alfiyada ciraaqe isagoo isagu tabac u ah muqadimada ibnu salaax ay kuba sugan tahay dee horena waxaan usoo ogaanayba ama kitaabkii kale muqadimada ibnu salaax tartiibteedu inaaday dee si anwaacdu ay isu raaci lahaayeen isuguna habboonaayeen aanay u dhicin sababna taasi ay lahayd aan soo maray bal markaa qariibkii imika wuxuu halkan inoogu tacriifiyey sheekhu xadiidka raawi uu la gooni noqdo ee ruwaadii kale uu kala gooni noqdo sanadkiisa ayuu kala laba gooni yahay ama se matnigiisa oo adigu isagii wuxuu sheegaya oo isagii xaggiisii laga warinayaa waxaan ruwaadii kale aanay warin baa lagaba warinayaa ama xadiiska dhammaantii haba ahaado sade axaadiisan qariibka ah ee qaraabadoodu ay mudlaqa tahay ama se haba noqdo xadiiska qeyb kaba mid ah sanadkan wax ka mid aha laba gooni noqday adigu waa xeraawigu uu sheegayo waxaan ruwaadii kaleba sheegayn ruwaadii kale uu kala gooni yahay kaa waxaa lagu magacaabaa qariib oo dee waxay culimadu qariib uba yidhaaheen qariibku ruuxa adee keligii ahee wadankiisii aan joogin ee kag dheer ehelkiisi iyo dadkiisii baa qariib laydhaah kana markii dee tafarudkaas baa jira una uu raawigani ruwaadii kale xadiiskanba warinaysay ama axaadiisa warinaysay uu isagu kala gooni noqday hayuu la mid noqday sida qariibka wadankiisii ka goonida ah ama kaba dheer oo kale balkaa qariib baa laydhaah lafdigan mutlaqana kollay idlaaqa waxaa uga jeedan halkan imaam ibnu mandah la yidhaaho ayaa tacriifkiisu wuxuu ah qariibka markuu tacriifinayey xadiidka raawi kala gooni noqdo can imaamin yujmacu xadiisu nin imaama oo axaadiistiisa dadka ay culimadu dee intuu aqoontiisa iyo imaamnimadiisa daraaddeed axaadiistiisa kuwaa la jamciya ay tahay sida zuhri iyo amsaashii oo kale hadduu isagoo asxaab badan buu leeyahy ninkaasi xer badan buu lahaa nin ruwaaddiisii ama xertiisii ka midii uu sheego oo uu kasoo naqliyo ka wariyo waxaanay intii kale kaba warin kaas baa qariib lagu magacaabaa marka sheekha tacriifkiisa waxa baxaya dee haddii shaksi aan dee isaguba aan ahayn imaamka ama sifada aan lahayn wixii lagala gooni noqday si wuxuu ku saaraya ayay ahayd oo tacriifkiisa qeydnaa xagga markaa qariibnimada laakiin culimadu taa waa ibnu mandah qowlkiie iyagu taa qolooyinka kale kumay tegine hadduu imaam yahay ninkan uu kala gooni noqday xadiidka raawigani haye haddii aanu imaamba ahayn kol hadduu ninkani la gooni noqduu sheegayo waxaan ruwaadii kale sheegin oo uu kala gooni noqday qariib baa lagu magacaabaya laftiga mutlaqana taas bay inoo faa'iideyneysaa macnaheedu taas buu yahay waayo alfiyada ciraaqiya uu nadminayay markuu taa sheegay ayuu tacriifka ibnu mandah ee qeyd kalena uu sheegay markaa lafdigan mutlaq macnaheeda taase waa adigu inuu la gooni noqdo ama imaam hakala gooni noqdo ama cid aan imaam ahayn hakala gooni noqdee kol hadduu xadiiskii ninkani la gooni noqdo oo isagun uu warinayo dadkii kale aanay warin xataa qeyb xadiiska kamid a haba noqoto qeyb sanadka kamida ha noqoto taa waxaa lagu magacaabaya qariib ama xagga inuu saxiix iyo daciif iyo waxaa yeelan isagaa sheegi doona marka dambe wuxuu uhi wamaa xadiiskii infarada uu la gooni noqday bihi isaga raawin raawi mutlaqan waade cala aliطlaaq uu la gooni noqdo iyadoo inaan imaam ku qeyd ahayn ee adigu uu ruwaadi un kala gooni noqday ama imaam ha kala gooni noqdo ama cid aan imaam ahayn be fadaaka kaasi kaa raawi laba gooni noqday qad taxaqaqa aliftan dee taxaqaqana maha aliftii tasmiyadii waa alifta idlaaq odhan jireen qaafiyada raacayse bal markaa wuu sugnaaday oo kaasi wuxuu ku wuu sugnaaday bilqariibi mawsuuman xaaliyay mid lagu calaameeyey lagu magacaabay oo dee magaciisu uu de ay culimadu magacoogaba yeeleen bilgariibi qariibda kaa weeye dee xadiiskii inama alacmaalu biniyat iyona amhiladiisa iyo xadiiskii rasuulku inuu nahiyeyba walaha iibintiisa iyo in la isa siiyo oo kale iyo axaadiistaas baaba dee amhilada kaba mida qariibka wma bihi اlisnaani qad tafarada kada halaaثat caziiza wujida wamaa xadiidkii qad tafarada aliftana waa taa aan soo sheegnay un ama de waxa weya ama adigu wamaa bixadiidkii qad tafarada ay la gooni noqdeen oo bihi isaga alisnaani laba haddii dee alisnaad midadan iskaba horeysina waa caadi oo qad tafarada labadaasi aliftu waa si tasniyaday noqon markan laakiin la qbaysanayno dee iyada haddaan tafarada soo horreysina alifta waa iska dhiciya wamaa xadiidkii qad tafarada ay gooni noqdeen oo bihi sagaal isnaani laba shaksi ama laba raawi ay ruwaadii kale kala gooni noqdeen oo macnaa iyagu uun laba unbaaba warinaya kadaa saas oo kale waxa ah oo la magacu iyo xukum uu noqonaysa halaahatun saddex hadday la gooni noqdaana iyaga ayuu la mid yahaye wujida waa la helay kaasna caziizan xaala kownihi caziizan xaaluu yahay caziiz oo macnaa usheedadu lagu magacaabayo caziiz oo xadiidkii laba ay la gooni noqdaan ama laba raawuun ay warinayaan ama saddex ay warinayaanna waxaa lagu magacaabayaa oo qolooyinkan culimada musalaxa dee agtooda lagu magacaabaya casiis baa la yidhaahaa bal qariibkii kii isaga ay midi wariyey weeye kaas wixii raawi keliya wariyey qariib baa la yidhaah laakiin laba hadday wariyaan xadiidkii oo macnaa markan kutubtii tatabucnay ee riwaayadii labadaa shaksi mooye cid kaleo xadiidkaa warinaysaa ma jirto iyada kaa waxaa lagu magacaabaya casiis baa lagu magacaabaya casiisna waxaa loo yidhi dee markuu dariiq keliya markii hore lahaa qariibka ahaa qariibnimadana kolley haddii dee ninku nin daabida dabdi iyo itqaan badan iyo cadaalo fiican aanu lahayn kolley waxaa nin keliya uun sheegayaa wax laga shakiyo weeyo oo laga joogsado dacfi bay keenaysaa saa daraaddeed bay qaraa'ibta u badan tahayba inay daciif tahay waxyaalaha ruux keliya uun uu wariyaayo markaa u badan tahay walow dee wax xasan iyo saxiix baa yeelanayso haddaba iyadu markii hore ahaayo qaraabadan ama kelinimadkani ay wax ku keentay xadiidkiyo dacfi ku keenaysiiyo ka joogsi marka nin labaad wariyo dee quwa ayaa usoo biiraysa riwaayadan labaad tii horey adkaynaysay xoogeynaysaayoo quwadan uu quwaysay ee dariiq labaad uu kaba yimi uu ku quwaysay taas baa casiis loo yidhi oo dee waxa weeyaan bal markaa dee waana macno luqada taa kuba sugan facazasnaa bisaalisin oo kale waxaan ku xoogeynay dee halkay laba rasuul markii hore loo diray qoladaa qaryadaa la sheegayay ayaa mid saddexaadna laga dabageeyo lagu xoogeeyey bal markaa taasooa ama waxaaba weeye dee xadiidka laba un ay warinayaan waa shay naadira waa shay aan badnayn oo yar oo liqilati wujuudi ama linudrati ayaaba casiis loo yidhiyo dee caza shay-u yacizo macnaa waa nadara waqalla shaygu casiis buu noqday waa yaraaday waa wax naadira waa wax wujuudkiisu uu yaryahay taasna macno luqada u yimaado weeye bal dee ficilkani walow dee mudaariciisu kala baydhbaydho ee yaridaasna waa u yimaadaa xoogowganda ama quwadanna waa u yimaadaa dee tii iyadu dullinimo cagsiga u ahayd iyada taasna waa ku yimaadaa adugu macaani dhowro xataa ay keentay macaanida badan ee xataa mudaariciisuna yar kala duwan yahay xarakada cayntiisa ay yar kala duwan tahay waxay keentayba suyuudi inuu nadmi gaar ah oo taa kuwa nadmiyo ilaa sideed bay toddoba bayd gaadhay iyadoo sababta su-aashu ahaydune isaga uu nadmiyey iyadoo la weydiiyey imaamkaas marka qunuuda la qunuudayo maxaa la xarakaynaya walaa yacizu baa la odhan mise walaa yacazu ayaa la odhanaya taas su-aashaas baa deeta keentay inuu caza mudaacafkeeda bal siyaaluhu ku yimaado uu nadmiyo iyaday faa'iido ziyaado ahayd oo caza almudaacafu ya'tii fii mudaaricihim tasriisa cayni bifarqin kana mashhuura oo bacna caza yacizu yacizu yacizu intaba waa ku yimaado ugu dambeyn buu yihi waqul idaa kunta fi dikri lqunuuti walaa yacizu ya rabbi yacizu dheh yaa rabbi man caadayta maksuura washkur liahli culumi sharci an sharaxuu laka sawaaba waabdo fiihi tadkiira bal marka ayn labadan macnoba culimadu way muujiyaan ama yaridiisan uu yaryahu wax naadirayo xadiis laba un warinayaan baa casiis loo yihi ama dee dariiqii hore dariiqan kale markuu kusoo biiray waa yar adkeeyey xoogoobay markaa quwadiisan uu dariiqan labaadee uu kuba yimi ku xoogeysay ayaaba casiis loo yihi bal markaa taasna casiis baa la ydhaha bal markaa kan iyo ka horeba in maaha macnuhu in qaraabadan la leeyahay raawibaa la gooni noqday ay tahay oy shardi u tahay si magacan loogu magacaabo in sanadkao dhami keli kelidaa yahay oo bal masalan saxaabi keli wariyo haddana taabici keli wariyo haddana mid kale kasii wariyo haddana mid kale kasii wariyo taasi shardi ma aha hadee goor fanigana tirada yar unbay xukunka iyo magaca siiyaan oo cadadka yar baa dee qadaa ama xukunka yeelanaya haddii bal masalan dabaqa aan helo isagoo qariiba masalan saxaabi keliyaaba xadiiskii warinaya laakiin markii dambe dad tacaduday baa xadiiskii wariyey oo mashhuur baabuu tegay ama waaba kaba sii batay magacii qariibnimo tiradan badan ee markan dambe kuba timi meesha kama saaraysa qariibkii waa la iskaga magacaabaya un casiiskuna waa tan oo maaha macnuhu in dee laba ay warinayaan oo laba kale ay kasii warinaya oo laba kale ay kasii warin oo laba kale ay kasii warin taa inaan laba helin baa dhacaysa oon lababa helin xadiidkee saasa laba laba bal haddaan dabaqaya laba helo in dabaqaadkii oo dhami wada labalaa ay noqdaan inaynaan helinba haddii dabaqo dabaqaadka sanadka kamida ay laba warinayaan iyada markaa magacii waan haysanaynaa caziz oo markaa xadiidkii kolbuu caziz mashhuura noqon karaa gariib mashhuuruu noqon karaa oo gees marka laga eego janib sanadka dhinaca kamida labadiisa daraf mid ahaan ayay qaraabadii ku sugnaan haddana tiradii baaba badnaan oo dhinacii kale mashhuur baabu noqon oo maaha macnuhu in sanadkii inuu min awalihi ilaa akhirihi qaraabadan ama cizadani ay jirto ama shuhradani ay jirto haddii dabaqaadkiisii mid kamida aan tii wasfigii kaba helo tiradan aan ka helo magaci baa lagu idlaaqaya xataa mar kale dhinac kale ama dabaqo kale ha isbedeshaba bal markaa laba buu yihi laakiin sheekhu muxuu raaciyey kada halaaatun saddex hadday warinayaanna waa casiiz oo markaa waxa weeye tacriifkan haddii xadiidkii saddex raawi ay warinayaan iyadana waxaa lagu magacaabaya casiizun baa lagu magacaabaya kole tacriifkana waa tacriifkii imaamka la yidhaah ibnu mandah imaam la yidhaaho oo ari casiiska wuxuu ka dhigay laba ama saddex kay warinayaan buu kaba dhigay waana sida dee muqadimada ibnu salaax iyo kuba sugan oo isagu tabacu ahaa alfiyada ciraaqina dee dikrigeed waa ku sugan iyo muqadimadaasu nadminayay waana sidii aan bayquuniyadii kusoo aragnay oo casiiz marwiy snayn aw halaata ayaan bayquuniyadii kusoo aragnay casiisku laba ama saddex kay warinayaan ayaa casiis la yidhaha laakiin culimo kale oo xaafid ibnu xajar iyo dee kolleyna uu kaba mid yahay iyagu iyagoo kala saaraya mid kastaba oo dee tadaakhul aanu dhacahayn markaa iyaga siay ku tacriifiyaan casiiska waxay ku gooni yeelaan oy markaa kii laba ay wariyeen dee saan sharxnukhbaba kusoo aragnay ee kutubta musalaxana ay isaga badan tahay bal kuwa dambeba aan idhaahne saddex kay warinayaan iyo wixii ka badanna mashhuur bay idhaahaan oo mashhuur bay idhaahaan oo bal markaa iyada tacriifkan aan haynaa waxba dee umuurihii inaga dihingeena kuba sugnaayo umuuraha kale kaga sugnaaday waxda ishkaal naguma keenayo waa tacriif macruufo bacd ahlicilmi ay leeyihiinoo casiiska ay ka dhigaan laba ama saddex kay warinayeen oo dee bayquuniyadiiba mashhuuru marwin fawqa ma halaata waa kii lahaayo xataa matigii bayquuniya waa tan kuba soo aragnay taas bal markaa kada halaatatuna taas weeyo saddex kay warinayaana markaan eegno ibnu mandahiya siduu ku tacriifiyey ibnu salaxna muqadimadiisa kuba sugan saddex kay wariyaan ama laba ka ay wariyaan baa casiis la yidhaah wixii markaa mashhuurkii noqon saddex wixii ka sarreeyuu noqonaya wamaa xadiidkii abihi isaga alisnaani laba qad tafaradaa ay la gooni noqdeen oo ruwaadii kale kala gooni noqdeen ama laba un ay iyagu yihiin kuwa warinaya kada saasoo kale waxa oo dee xukunkaa isna lah ama magaca halaatatun saddexkii ay la gooni noqdeene wujida waa la helay xadiidkaas casiisan xaala kownihi casiisan uu yahay mid casiis oo bacnaa magacan isagoo lo culimadu waxay ku idlaaqaan ku magacaabaan casiis bay ku magacaabaan kolley amhiladiisana barhkood xagga hoose ayuu inoogaba dhiganaya dee hore aanaynu sharxu nukhba iyo taysiirkiiyo ugu soo aragno imakaabyaadun baaban iskaba laqbaysanaynaa nail amaanigana waa kitaabkan shalay kaba soo waranay oo isaga wuxuu kasoo naqlayaa in si loo kala saaro in saddexe mashhuur lagaba dhigo labada casiiskun laguma daaya inay sida mudan tahay bal isawaabu lmucawalu calayhi qowlka sawaabkee ay tahay in la ictimaadsa almuhimku waa istilaax iyo dee culimada dee markaasi un aqwaashoodii taasi oo laba wixii ay wariyeen ama saddex kay wariyeen inuu casiis yahay waa qowlkii ibnu mandahiya muqadimada ibnu salaaxina waa si kuba sugnayd wagayru da lmashhuuru kulun yatadix fiihi daciifu wakada aladii yasix wuxuu ihi wagayru da madkuurka aan soo sheegnay wixii aan ahayn oo dee waxa weeye gariib baynu soo sheegnay casiisna waan soo sheegnay gariibkii ina wuxuu ina yidhi kii ruux keligii la gooni noqday casiiskiina laba ama saddex ku la gooni noqday buu yihi haddaba labadaa aan soo sheegnayn tacriifkeedna soo ogaanay wixii aan ahayn oo markaa waxay noqon haddaan isaga ku soconno kitaabka siday noo yaalla saddex wixii ka sarreeya kii ay wariyeene almashhuuru mashhuur weeye mashhuurka intaasunbu ku tacriifiyey kuwa kale waa wax imika ziyaado ama dee wax intaa kasii baxsan weeye tacriifkii mashhuurka oo wuxuu leeyahy wagayru da waa kaa ama madkuurka ah wixii aan ahayn dee madkuurkiina wuxuu ahaa laynoo soo sheegay gariibkii oo raawi wixii uu keligii wariyey ah casiiskii oo laba ama saddex kay wariyeena waxaan ahayna bal saddex wixii ka sarreeya kii uu warinayay weeye kaa isaga waxaa la yidhaahaa almashhuuru mashhuur baa la yidhaha markaa dee tacriifkii aan dee taysiirka iyo sharxu nuqwada kusoo aragnay saddexda iyo wixii ka badani waa inuu mashhuuriyo intaanu xaddu tawaatur gaadhin labaduna ay casiis yihiin midka keligiina uu gariib yahay halkan intaa yar baa yar jirtay halkan tacriifka casiiska oo dee laba ama saddex hadhowna mashhuurkii la odhanayo saddex wixii ka sarreeya kay wariyeen waana ta aan sheegnay ciddii tacriifkan lahayd iyo kutubta kale tacriifkaasi kuba sugan yahay waa ta aan sheegne bal adigu waxaa lagu magacaabayaa wixii aan labadaa nooc ahayn ee ruwaadda dee bal markaa tiradii ay intaa ka korodho mashhuur baa la yidhaah dee waxaana mashhuur loo yidhi waa wax dee saddex bal maalan ama saddex wax ka badan oo afar iyo shan iyo lix xadiis ay warinaysaa waa xadiis la yaqaano dadka ka dhexdooda ku baahsan shuhuroobay oo dee wax qarsoonoo ruux iyo laba ay sheegayaan aan ahayn bal kaas waxaa lagu magacaabaa mashhuur mashhuurkuna kaa weya kaa wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala kullun waa mid kastoo min hadihi alanwaaci ahalaata mid kastoo noocyadaa saddexdaa kamida waa gariibkii iyo casiiskii iyo mashhuurkii yaktadixu waa caddaanayaayo fiihi isaga noocaa dhexdiisa addaciifu daciifkii waa ku caddaan wakada saasoo kale alladii kii ayaa isna ku caddaanaya dhexdii yasixu ansaxayay oo halkan intan wuxuu inoo sheegayaa beytka kabaadhsan xadiiskan gariibka ama casiiska ama mashhuurka magacan uun keliya gariibnimo ama casiisnimo ama mashhuurnimo kama qaadanayno ama daciifnimo ama saxiixnimo ama xasannimo magacaa kama qaadanayno daciifnimada iyo saxiixnimada iyo xasannimada walow daciifka weli aanu inoo tacriifinba oo weli aynaan hayn oo dee tartiibtii culimada ay lahaan jireen bal dee sida kitaabkii uu nadminayo tartiibtiisna kuwani ay dambeeyeen oo horta nooca daciifkaa ka hadalkii daciifka ka hadalkii uu soo horeeyo tani ay tahay tartiibta kitaabkan oo dee ay ahaan lahaydba kolley horta bal daciifkiina saddexdii nooce waaweynaa in la israaciyeyna weli daciifkii ma haynabe markaa kuwaas dee waxaan ku ognahay bal daciifkana israaciyo shuruud mucayana ayuu leeyahay saxiixi xadiidkii shuruuddaa laga waayaa dee saxiix ma noqonayo xasankiina iyadna shuruuddaa waa lahaa bal wax yari ha u dhexeeyeene isagana haddii aan shuruuddii dhammaan xasan ma noqonayo daciifkiina waa ka shardigaa laga waayey markaa magacan qariibnimo uun saxiix kama dhigaysa ama xasan ama daciif walow dacfigu u badan yahay qariibka magacan casiisnimee waxay ku xidhmaanaysaa un umuurihii aynu soo marree hore shuruudii ayuu noqday dabdigiisi jiro shuduud iyo cilana uu ka nabad galo dee qariibkii saxiix buu noqonayaa haddii aan raawigu dabdi heerkii sare gaadhsiisan aanu ahayna xadiiskiisi xasan buu noqonaya kol haddii umuurihii kale aan wada hayno haddii dee bal markaa taa la waayo oo ama dabdigii aanu jirin ama shuruudii kalena isagoo xadiidkii qariib yahay buu noqonayaa daciifkii waana jaanibka badan gharaaibta isaga uba badan saa daraaddeed baa qariib saxiixi jira oo bukhaari iyo muslim bay nooguba sugan bal xadiidka ugu horeeya bukhaari inama alacmaalu binniyaat waaba xadiis hariiba qariib xasani waa jiraa tirmidi aada isagaba badanoo in badan buu yidhaha qariibun xasan ama xasanun qariib uu kaba cabiraa qariib daciif oo badanna waa jira kasii badan kuwaasoo kale casiiskuna waa saas oo kale mashhuurkuna waa saas oo kale marka wuxuu leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala saddexda noocba daciif bay yeelanayaan xasan bay yeelanayaan saxiix bay yeelanayaan markaa dee imaka saxiixii kol hadduu qaabiliyo daciifkii waxaa looga jeedaa wax shamlinaya xasankiina shamlinayo markaa eg daciif iyo saxiix la isqaabiliyo xasankii xaggii wuxuu jiraa saxiixuu jira oo sida imaka kutubtan uu kala saaray nasiruddiin alalbani oo kale saxiixuljaamic iyo daciifuuljaamic ku magacaabay qaybtan saxiixuljaamicu maaha macnuu inuu axaadiistaakii mujaladkaa ama labada mujalad kuba sugani ay wada saxiixtae saxiixii xasankii waa dhinac markuu leeyahay saxiixu tarkiib wa tarhiib silsila saxiixa iyo daciifa waa taas oo kale oo dee axaadiista markan saxiixa daciif la qaabiliyo waxaa looga jeedaa maa yashmulu alxasan ayaa saxiixii looga jeedaa tanna waa taas oo kale oo bal markaa wuxuu leeyahay saddexdan noocba qariibkii iyo casiiskii iyo mashhuurkii daciif way noqonayaan hade haddii aan shuruudii la helin xasan way noqonayaan haddii bal shuruuddii xasanku ay mutawafir noqoto saxiix way noqonayaan marka magacani un ma keenayo xukum gaaro aynu markiiba kaba qaadano inooma keenayo ee waxay ku xidhnaanaysaa un umuurihii aynu soo maray ee xadiidka sixadiisa loo shardiyaya ama xasannimadii ama taa haddii dee uu la helo xukumkiisii baa la siin haddaan la helinna daciifkii buu noqon magaciina uu iska wadanaya gariibnimo ama casifnimo ama mashhuurnimo intan weeye shadrigan oo wuxuu uhi kullun waa mid kastoo anwaacdaa saddexdaa kamidi yatadixu waa caddaanayaayo fiihi isaga dhexdiisa daciifu daciifkii waa ku caddaana oo macnaha daciifkii waa laga helaya wakada saas oo kale aladii yasixu kii isagu ansaxayay ama saxiixa noqonaya xasankiina wuu shamlinayaa cibaaradani kaasna waa laga helayaayo anwaacdani dee kolba wuxunbay ku xidhnaanaysaa xagga xukumka kale ee sixa iyo dacfi shuruuddii aynu soo maray helitaankeedii iyo la-aanteedun bay kuba xidhnaan waxaana jira xagga hoose u idinkuba dhiganaya faa'iidada uu dhigtay mashhuurku inuu gees kale loo qadee bal saxiix iyo daciif waa kan oo kale waa loo qaybiyaa waa kan matnigaba inooguma sugan jaanib kalena waxay u qaybiyaan mashhuur dee cinda almuxadisiin iyo cinda alfuqahaa iyo waxyaalo oo waxaa iska jira kolbaa dee mashhuur uu yahay iyadoon loo jeedin shuhuradan istilaaxiga ah ee looga jeedo ay kuba bilaabayaan iyagoo uga horreysiinayaan dee tan baana ibnu salaax iyo ay lahaan waa tasii fiican laakiin xagga suhuulo asalnimada ama fudaydka markay doonaysa inaad xadiid ka hesho kutubta ah taa hore xuruufulmucjam ku tartiibsan ayaa iyada u mudan ayaa dee u sahlan dadka oo u fudud intaas buu imika inoogu sheegayaa beytkan waa sidaas waana saddex baan ka dhignay dariiqo oo waa sida loo alifay u alifaan musnadyaasha iyo siday raacaan de magacyadii horta axaadiisi way kala soocayaan oo saxaabi kastaba xadiidkiisu waa gooni eh laakiin iyaga marka dambe sida loo tartiibinaya keebaa la horreysinaya keebaa se la dambaysiinaya waa taa wahya markaa wuxuu ihi masaaniidu taji-u way imanaysaa calaa xuruufi lmucjami mucjamka xuruuftiisa waa muratabatan xaalatay iyadoo ku tartiibsan waxa tartiibsana waa asmaadii asxaabta weeye haddee ogow asmaadii saxaabada ay ku tartiibsan tahay calaa xuruufi lmucjami xuruuftan mucjamkao hamzadii iyo ba-dii saas la wadayo ilaa ya-dii laga gaadho waa insan dee kutubtan taraajimta iyo macaajimta iyo ay ku tartiibsan yihiin saasun baa magacii saxaabiga lagu tartiibinaya hode bal markaa taa weeye xataa kitaabkan tamhiida ibn cabdilbari leyo walow aanu musnad ahayn u muwadaii maalik yahay haddana markii uu isagu soo dhigtay ee de sharxaya ibnu cabdilbari magacyadii sheekhyada maalik ayuu wuxuu ku tartiibiyey xuruuftan mucjamkao taas baa waxay dhacday dee laba xadiis oo laba mawduuco aada u kala fog ah muwada-ii maalikna laba baabo aada u kala durugsan ku sugnaa isaga inay israacaan oo dee nin keligii markuu wada warinayo oo kale waqad taji inay waqad taji-u inay timaadaa la arkaa waa kutubta masaaniidu muratabatan xaal ay tahay asmaada saxaabadu mid ku tartiibsan bixasabi lmuqadami kii la horreysiinayey kolba fiiradii ee ama lagu horreysiinayey liqaraabadii rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu calayhi masaban xagga inuu gaba dhowaa ama lagu horreysiinayey fadligii iyo saabiqadii islaamnimo lagu horreysiinayey oo watan baa laba ah muqadamka ama waa xaggii dee qaraabadii rasuulka iyo nasabkii oo bani hashim loo horreysiiyo amase waxa weeye xaggii fadliga oo dee ahl casharadii iyo ahla bedrin iyo ahla uxud iyo saa xudaybiye iyo haddana muslimatulfatx iyo dadkii labada udhexeeyey inahaasaa lagu tartiibiyo inay timaadaa lakaa wuxuuna waxaa loo jeedaa waa magacyadan saxaabada ayaa taa lagu tartiibinaya oo taa hore waxaa israacaya bal marka dee hore kasoo qaad aabi laxmi marka la dhigto dee waxaaba dhici karta ubay ibnu kacbi inuu kusoo xigo aabi laxmi waa saxaabi aan shuuradiisu ta ahayn axaadiis wuxuu wariyeyna wax yar oo kooban ay noqon ubay ibnu kacbna waa siduu cumar kaba cabiray sayid almuslimiin baa maanta dhintay uu yihi maalintii uu dhintayoo waaba dee aqra-u saxaaba saas ay isugu xigaan mar dambe ay yimaadaan qolooyinkii kale haddii lagu tartiibinayo xasab lmuqadamna waa abibakr baa la horreysiin cumar cuثmaan cali inta horena waa si musnadka imaam axmed waa qaybta hore uu kuba tartiibiyo haddii waxa weeyaan la eegayo qaraabadiina waa iyadoo lagu bilaabo bani hashim horta ciddii lagaba wana ama cali ba ha lagu bilaabo markaa ibnu cabaas iyo cali iyo cabaas iyo qolooyinkaasi waxay warinayeen ay ka horeeyaan dadkii kale bal taa weeye in sadarka ugu horeeya safxada shan iyo afartanaad hadalkan dee waa kan sheegay sida tartiibtaasi dhacayso marka wuxuu yihi bal cibaaradan eega uma asaakiru اlasnaani ka sayd bn yaziid wa abi طufayl oo ujeedada waxaa kusoo u dambeynaya asxaabta kuwoodii da-doodu yarayd sida saha ibnu yaziid iyo abi طufayl oo kale camir bn wasila marka muxuu yihi uma nasaa-iyo ayaa halkaa taala waxa weeyaan waana khada cibaaradana kale waa cibaaradii uu kasoo noqonayo waa fatxulmuqis baa cibaarada leh ama sakhawiye dee halkana kuma lehe iyagu waa kitaabka dhexhihiisa ayay cibaaradan iyo masaaniidan iyo markii taaliifta kitaabta ay kaba hadlayaan bay timaadaaye sifada riwaayada xadiiskiia waxaa laga ama aadaabta daalibka xadiiskiiya umuurahaasi marka laftigu waxa weeye uma nisaau maaha uma nasaa-iyo he waa hamze keliya oo ya-dan baa ziyaado ah oo haddana maxaa soo raacaya oo kuwa marka raggii la dhameeya annisaau dumarkii iyaguna saxaabada ahaa ee ruwaada ahaa markaas kuwa maxaa dhacaysa wayubda biummahaati lmuminiin iyagana waxaa loogu horreysinaya ummahaat lmuminiin markaa nisaa-iyo maaha ee waa suma nisaau halkaasi waa dumarkiibaa markaasoo xaggii waqbal liطlaaqin lisixati sanad aw xusnihi in kana miman yuctamad wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala waqbal aqbal liطlaaqi iطlaaq lisixati sanadi xagga hoose sharaxa kuma sugna labada laamood ee laam keliya ku suganano sida daahirka lisixati sanadi sanadka sixadiisa la iطlaaqay aw xusni ama xasannimadiisa la ilaaqay markaas la ilaaqay in kaana hadduu yahay iطlaaqaasi mid kasoo fulay minman shaksi yuctamadu la ictimaadsanayo maxaad aqbashaa oo xukumkaasi xaggii sanadka loo xukumay sixo ama xasannimo ee nin xaafido oo imaami uu idlaaqay maxaad u aqbashaa fi lmatni dheh matnigana uu aqbal oo iyada matnigiina xukumkaasi kol haddii aanu wax uu raaciyey uu jirin oo marka dambe cillo matniya ama shuduud matniya halkana muxuu sheekhu inoo sheegayaa dee waa taa laqbada waan ku laabmi doonaa waana kitaabkii kale kolley waxaan filaya haddii dee ninkii raacday ama dee kuwii ka horreeyey waa masale inoo soo taalo kana imaka ama ka horeeyana aan kusoo marray halku kaba dhiganayay sixada matniga iyo sanadku inaanay islaazim ahayn oo waxa ay tahay oo halkan culimmadu ay nagu baraarujinayaan meeshii waxaa jira sanad iyo matni awsaaftan sixada iyo xasannimada iyo dacfiguna waa awsaaf ka dhaxaysa matniga iyo sanadka ujeedadu matnina waa lagu sifayn karaa oo waxaa la odhanayaa xadiidkani waa saxiix ama waa xasan ama waa daciif sanadkana waa lagu sifayn karaa ama waa loo xukumi karaa awsaaftaasoo maxaa la odhanayaa isnaadkani waa saxiix ama waa xasan ama waa daciif horta waa laba awsaaf iyaga ka dhaxeeya sanadkii iyo matnigii taasi iyadu waa mid maxaa kaloo jira markaas haddaba in sanadka iyo matniga sixadoodu wax islaazimaya ma aha oo haddii sanadku saxiix noqdo kama laasimayso matnigu inuu saxiix yahay hadduu sanadku daciif noqdona kama laasimayso matnigan xadiidkan dee sanadkan imika lagu wariyey inuu daciif yahay kama laasimayso bal markaa xasan dacfiguna waa sidaas oo kale iyo xasannimadii horta talaasum kama dhexeeyo waxaan talaasumkaasi ugaba dhaxaynaa de waxaynu soo marro shuruudii aqbalka aan ku soo maray xadiidka bal sixada haddaan eegno shan shardi dee xasankuna waa isla midu un de shan shardi baan soo aragnay dee xasanku in yarun bay ku kala dunaayeen xaggii dabdigiiya shanta shardi aan soo aragnay midi waxay ahayd cadaalo ruwaadeed iyo dabdigood taas cadaalo ruwaadeed iyo dabdigood iyo sanad xidhiidhkii umuurahaasi waxay ahayn sifaad sanadku leeyahay oo matnigu ma laha raawigan baa laleeyahay waa inuu raawi cadliga noqdo cadaal ay u sugnaato dabdi leeyahay sanadkana waa inuu xidhiidhsan yaho cidi aanay ka dhicin arrinku intaasun kuma joogine waxaa kaloo shuruuddii inoogu jiray shaadnimo inay meesha ka madhan taha haddii shuduud aanu jirin cilana aanay jirin shuduudka iyo ciladu haddaba sanadkana way galaan matnigana way galaan markaa maxaa dhacaysa haddii la yidhaha sanadkani waa saxiix horta macnihiisu waxa weeye sanadkan raggiisu way xidhiidheen oo ruwaaddi way dhan tahay oo xagga waxaana macnihiisu ay tahay ruwaadda dabdi fiican bay leeyihiin oo taama waxa macnuhu uu yahay sanadkani waa saxiix ruwaaddan cadaala u sugnaatay laakiin bal markaan idhaha sanadkani waa saxiix laba arrimood oo muhima ayaan la soo qaadin cibaaradanna aanay keenahayn oo labada arrimood ee muhimka waxa weeyaan waa shuduudkii matni geli jiray iyo ciladii matni gelaysay ee bal markaa taas lagama hadlin oo waxaa markaa suurtagala iyadoo sanadkii صaxiix yahay oo ruwaadda ay wada joogaan ruwaad cuduul ah oo daabidiinana ayiin haddana matniga inuu cilo leeyahay sixadii mancehaysa ama shuduud leeyahay riwaayaad kaloo ka mudan uu khilaafsan yaha xadiidkani oo taasi ay sixadiisii hor joogsanayso oo bal markaa sixada sanadka kama laasimayso sixa matni oo waxaa dhici karta matnigu inuu cilo yeesho matniga sixadiisana kama laasimayso sanadkiisu inuu saxiixo dee kollay sanad saxiixi meesha uu jiraaye laakiin sanadkani isaguu daciif yahay ayaa matnigu saxiix noqon karaa wuxuu saxiix noqon karaa na duruq kalu leeyahay xadiidkao lagu wariyayoo aan dee dacfiga sanadkiisani leeyahy aan lahayn markaa horta talaasum ma jiro taas weeye iyada mid laakiin maxaa jira halkan culimmadu inagu baraarujinaya nin xaafida oo muctamada halkan oo qowlkiisa la ictimaadsadaa hadduu yidhaaha sanadkani waa صaxiix uu yidhaaho xadiidkan rawaahu abu dauda biisnaadin صaxiixin sida nawowiba bal maala kaba dhacda riyaadkiisa oo kale iyo meel kutubtiisa kaleba ama uu bal markaa idlaaqo wax cila iyo wax shuduudana aanu raacin walow aan talaasum jirin oo taasi aanay ahayn macnuu inuu matigna صaxiix yahay halkaasi aanay ka dhalanahayn haddana ninkan xaafidkii ee dee aqoonta sare leh ee cilada xadiidka iyo shuduudkiisna aanu ka qarsoonayn hadduu iska aamuso oonu wax cilo oo matnigu leeyahay raacin wax shuduud oo matnigii ku sugan aanu raacin waxa markaa dee kamuu aamuseen cila ama shuduud hadduu jiro taasi noocda shiray ahaan layd isagoo cibaaradan weliba sanadkaa saxiixa kaba cabire waxaa markaa la xukumayaa matnigii nasixadii waa loo xukumaya xagga looga xukumay maaha inay islaazimayaan oo talaasum kaba dhexeeyo xagga looga xukumaya waxa weeye ninkan hadalkan yidhi ee idlaaqay een waxba raacin uu matnigii markaa ka sheegayo ayaa nin xaafidoo muctamad oo aqoon sare leh ee lana ictimaadsadaa hadduu wax og yahayna kama aamuseene daahirku waa inaanay cilo jirin shuduudna jirin baa daahira saa daraaddeed baa matnigiina loogu xukumaya intaa weeye inta beytka inooguba sugan ee uu halkan culimmadu ay inaguba baraarujiyeen markaa muxuu yidhi sheekhu isagoo taa inoo sheegaya waqbal aqbal liiطlaaqin iطlaaq lisixati sanadi sanadka sixadiisa la iطlaaqay macnaa waa xukum sanadkii loo xukumay inuu saxiix yahay aw xusniga xasannimadiisii la aqbalay maxaad u aqbashaa sixada ama xusniga fi lmatn matnigiina u aqbal de oo macnaa matnigiina u xukum kol haddii sixadii sanadkun la iطlaaqay iyadoo wax matnigii la raaciya jira aimada qaarkood xaakim yabay kitaabkiisa kaba dhacdaa intuu yidhaha sanadkan waa saxiix haddana matnigina wax ka sheego misdi bay ka dhacdee dahabi way dee kol kol markay cilla jirto weeye ee kol haddii iطlaaqaasi jiro bal waxaad iطlaaqa aada xukumta aqbasha ood u xukumtaa matnigiina u xukum laakiin waa goorma nin kastaba maha lagama aqbalayo waa in kaana hadduu yahay hadalkaa idlaaqaasi mid ka soo fulay minman shaksi uu ka soo fulay shaksigaasoo yuctamadu la ictimaadsanayo dee nin muctamadoo xaafida oo xifdi lahoo lagu kalsoon yahay oo aqoonteedna leh haddii idlaaqaa sanadka sixo loo xukumay ee la idlaaqay ama xasanima ay ka soo fushay matnigiina iska raaci waayo waxaa daahira haddii meesha wuxuun jiraan inuu raacin lahaa oo uu sheegi lahaa walow dee cibaarada uu xadiidun saxiixun uuga baydhay uu isnaad saxiixa u qaatay kolley dee ay wax meesha jiraan oonay martabadii halkaa gaadhsiisnayn talaasumkaasna jirin uba xukun buu leeyahay bal markaa kolley sharaxana waa eegan doontaan kitaabka nail amani waxa uu kasoo noqonaya waa hadallo kolley qiimo badan oo dee aada u dabdisan ee waa eegan doontaa nail amanina waa kitaab aada u muhim ah laakiin aan filaya maanta inaanu nina soo helahay oo aad iyo aada uqayim ahaa marka la eega cilmigan dee mustalaxa aada iyo aada uqayim ahaa laakiin ma filayo dee boqol sanadood hortoodu dabcadii la madbaceeyey dabadeed in lagu celiyo de waxa aan arkaa waa kitaabkan oo in badan wax kasoo naqnaqlinaya iyo inta kalean arkay weli dee xasba dilaaci min nurudiin citr la idhaaho oo isaguna wax kasoo naqliyay kitaabkiisa manhaju naqdi taas bahaban arkay eeman arag waa kolley waaban haysan jiray kitaabka laakiin markii dambe adugu kitaabku waa iga lumay un waana kitaab muhim oo waxa weeya nin cabdilhaadi alabyaari la yidhaha baa le kolley waayo waa cibaaro uu soo yar celceliyay nail amani ciddii lahayna ma sheegayo cabdilhaadi alabyaari baa la yidhaahe oo waa kitaabkan sharaxa bukhaariya ee uu leeyahay imaamkan qustulaani la yidhaha irshaadu saari la yidhaha baa muqadim uu leeyahay muqadimadaasna dee markuu kitaab wuxuu kaba mida dhowr baab oo ay kaba mid tahay baab isagu waa tarjamada bukhaari baabna waa bukhaari iyo kitaabkiisa ka hadal me kitaabka bukhaari kaba hadalkeedi iyo shuraaxdi iyo umaadagu umuuro kuba tacaluqsan baabna waa xagga ka ugu horeeyo dee fadliga xadiiska iyo umuuro kuba tacaluqsan baabna waa baab musalaxaho dee anwaacdan aan haynu majmuuco fiican ayuu saaxibu irshaad uu soo dhigto muqadimada kitaabku leeya weeye qaybo muqadimada kaba mid waxay talkhiis u yihiin inta musalaxa mooyaane xaafid ibn xajar muqadimadiisii fatxulbaari ayuunbay talkhiis uba yihiin laakiin baabka musalaxa ayaa marka maxaa dhacay ninkan baa wuxuu kitaabkaas inuu xaashiye u yeelay waa muqadimadaas irshaadu saariun si fiican oo hadal aada u badan lahoo aadna u bisil ayuu u sharxay oo kale kollay muddo dheer baan haysan jiro oo la arkaa dee kelimo kelimo kitaabka waan u aqriyay ugu noqday oon u aqaqreeray saadna wakti hore ayaa waxaan maktabadir laba ku taalay baa laygu sheegay kitaabku inuu yaallo isagoo dhintay oo googo-ay oo dhowr nusqo kaba hayay dhowrkii nusqay ama toddoba nusqaya baan arkay oo markaasaa si aan tilaaway ugu roonayd oo iyadna gees kastaba ka dilaacsan gees kastaba xaashidu ka dilaacsantay waraaqduna ay qallaftay oo ay engegtay oo ay jabayso ayaan deeta soo qaatay dee iyada kitaab ahaan baan markaa maan garanay faa'iidadiisa usoo qaatay waxaan sameeyey markaa kitaabkii baan jeebay intan makiinad soo iibsaday ayaan hareerihii oo dhan ka gooyo intay khadkahayd baan reebay sida aanu iga dilaacin waayo hareerahoo dhan buu kaba dilacsan waana nusqadan siri malaa tana ugu roon kitaabkana wuxuu noqday kitaab aad iyo aada u qayima markaa dee muddo dheer baan haystay oo sadar sadar iyo kelimo kelimo aan u aqriyay maran waxaa dhacday sheekh raxmatullahi caleyh sheekh axmedbashiir sheekhaygaas ayaa beri intan u sheegay iga qaaday oo markii dambena kitaabkii kutubtiisii baan ka dhex weyne oo meel uu ku dambeeyey ayaan weynayay markaa dabacaad dambena kitabka waxaan filaya lama madbacay de xaleega boqol sifood hortood mustafa ayaa madbaceeyey oo markaa kitaabkan uu kasoo naqlinaya waa kitaab saasa cabdilhaadi ladyarina waa la idhaha ninkan waa kitaab laakiin aada u mudnaan laha hadii la helo وفي صحيح حسن أقوال في كلها قد ظهر اختلال ثم الجواب بتنوع السند لحسن ولصحيح معتمد halkana wuxuu inooga dhigayaa labada beyd masaladii aan soo maray ama labada de ilaa saddexa beydka saddexaad aynu soo maray tirmidi iyo rag kale oo xataa bukhaari iyo kuwa adigu ka horeeyey tirmidi iyo kuwa ka dambeeyey way jiraan isagu uu badsaday une ayaa waxay israaciyaan xadiiskii keliya ayay xasan iyo saxiix yidhaahaan ay u wada xukumayaan waana ishkaal ishkaalka siday u leedahay waxa weeyaan xadiidka saxiixi uu ka martaba hooseey sareeya kii xasankaa dee marka la yidhaha xadiidkani waa saxiix martabadii saraa loo sugay haddana marka la yidhaha waa xasan ee la raaciyo martaba hoosaa loo sugaya say ku dhici kartaa xadiid keliya un kolna in martabadii sare la gaadhsiiyo kolna martabadii hoose lagu soo celiyo waa laba is-anfiyaya taasba weeye culimadu markaa jawaabo dhowra oo dee mid kastaaba bushi leeyihiyo ictiraab ayaynu markaa kaba jawaabeen tibuu bal markaa sheekhu halkan abyaadan inoogaba dhiganaya dee tirmidina waa ninka ugu bad u badsaday oo saan maalintii dhaweyd ma sheegnay kun iyo sideed boqol iyo sagaal iyo labaatan goor ayuu yihi tirmidi ama de waa intaasoo xadiis bay markaa noqon xasanun saxiix oo axaadiis kale wada duwan ah ayuu ku sifeeyey kun iyo sideed boqol iyo sagaal iyo labaatan goor ama sagaal kun iyo sideed boqol iyo sagaal iyo labaatan xadiis buu xasanun saxiixun ku sifeeyey marka wuxuu yihi sheekha naadimki wafii صaxiixna ay wa fii qowlihim qowlkoodii ay odhanayeen haadaa odese tirmidi iyo rag kale haadaa xadiiثu صaxiixu xasanu kaa qowlkaas aqwaalun aqwaal baa xagga tawjiihiisa iyo jawaab laga jawaabo ishkaalkaas aqwaal baa bal masalan kuba sugan oo culimada xaggooda kaba yimi oo rag kala duwan oo culimadii ka mid ahaa ayaa masalada ka hadlay doonay ishkaalkan jira iyo inay meesha ka saaraan jamcintan ay jamciyeen an tirmidi iyo amsaashiye xasan iyo saxiixnimona bal ay weji u yeelaan oo ay jawaabo kala duwan marka wuxuu uhi sheekhu qad dahara waanu muuqdayo fii kullihaa aqwaashaa dhammaanteed ikhtilaalu nuqsaan iyo khalal iyo fasaad baa ka muuqday oo macnaa waxa weeyaan qowl kastoo nin imaami laba yimi oo uu doonayay ishkaalka inuu kaba jawaabo ictiraad baa dadkii kale aimada ahayd iyo culimadii xaggooda kagaba yimi oy muujiyeen inaanay jawaabtaasi meel mar ahayn ishkaalkiina uu weli baaqi yahay oo jawaabtiibaa ikhtilaaf nuqsaan ayo tawjiihii ayuu kuba yimi oo nuqsaanta kuba yimina waa ictiraadkan ee jawaabtii baan meel mar ahaynoo axaadiiu xadiiun xasanun saxiix uu yihi ayaana cibaaradan ama jawaabtani dee ka jawaabayn ishkaalkeedii oo ishkaalkii baa weli baaqiya marka mid kastaba ictiraad baa kuba yimi bal taasi waa mid qowl buu dooran doonaa isagu jawaaba wuxuu uhi suma aljawaabu jawaab la jawaabo oo lagu jawaabo ishkaalkii lagaga jawaabo bitanawuci sanadi sanadka kala dunaantiisa iyo iskhilaafkiisa uu iskuba khilaafsan yahay sanadkan xadiidkani ee uu ku kala duwan yahay lixasanin xasannimo iyo walisaxiixin saxiix oo macnaa xadiidkani uu laba sanadba leeyiyo wax ka badan mid markaan eegno uu xasan yahay oo dee shuruudii xasanka un aan ka helayno midna rijaashii saxiixaba uyo saxiix yahay xadiidkiina laguma wariyey oo sanadkiisi saa uu kala duwanya ama uu kala baxayo taas jawaab lagu jawaabo muctamadun jawaabtaasi mid la ictimaadsaday weeye oo waa qowl iyadu kaasi muctamado ishkaalkii lagaga jawaabayo meesha ka yimi xagga jamcinta labadan wasfi ee kala duwan iyada la jamciye xadiis keliya laguma jamciyey taasi waa mid wabitaradudi taradud iyo iskhilaaf culimadii xadiisku ay iskuba khilaafeen liwasfi man shaksi wasfigii naqala soo wariyey xadiidkan ee inoo soo naqliyey oo bal markaa ay dee barhkoodna ay u arkeen rijaashii saxiixa inuu yahay barhkoodna heerkaa inaanu gaadhsiisnayn ee rijaashii xasanka inuu yahay taas iyadana taradudkaas jawaab lagu jawaabo xadiidku hadduu sanad keliya leeyahay isaguna mid muctamada oo la ictimaadsado weeye halkan muxuu sheekhu inoo soo dhigtay masaladu dee kitaabkii inoogu horeeyey maaha bal dee nuqbadii waan kusoo aragnay ama sharxu nuqbihi taysirkii baan kusoo aragnay bacisna waan kusoo aragnay kana waa kii afraad bal intii imkaan dib u bilownay mustalaxa jawaab buu soo dhigtay jawaabtaasaa muctamad uu leeyahay jawaabtuna dee haddaad u fiirsataan waa jawaamadii ay tahay waa jawaabtii xaafid ibnu xajar sharxu nuqbe uu ku jawaabay ee uu ishkaalka kaga jawaabay bal markaa jawaabtaasi maxay tahay xadiidkan xasanun saxiixun la yidhi bal kuwii kale ee aimadii kale ku jawaabeen ictiraab iyo wax ku yimi hawooda jireene jawaabtan bay leeyihiin waa ta ugu roon waana ta u bal markaas uli tadriibkiisa idhaata gubar kuma sugna iyadaba ishkaalkii kolley iyo waxyaalo way jirayaanuun oo ictiraabba bushin karaa labada xaalaba way jiraysaa bal xaafid xajarba labadaba bushiyey isaga naftiisa waxa weeye xadiidkii baan eegeynaayo bal xadiidku ma sanad keliya ayuu leeyahay mise laba sanad labadaa xaalay noqon hadduu xadiidkani laba sanad kuga yimi oo iyo wax ka badan tirmidina uu ku sifeeyo xasanun saxiix taas macnuhu waxa weeye waa ictibaarada labada sanad oo marka sanad la fiiriyana waa tan uu tanawucu sanad kaba cabiraya xadiidku xasan buu ku noqonayaa rijaashani waa rijaashii xasanka marka sanad la fiiriyana xadiidku صaxiix buu noqonaya waa rijaashii صaxiixa oo markaa maxay noqon xasanu bictibaari sanad صaxiixu bictibaari sanadin aakhara taas ayay noqonaysaa marka maxaa xaqa cibaaradu aha siduu xaafidba kaba cabiraynu soo maray in wow lala yimaado caadifaa oo la yidhaaha xasanun wa صaxiixun la yidhaah oo xasanna weeye صaxiixna weeye labadaa ictibaar baanu yeelahay oo uu ku leeyahay waa markuu laba dariiq leeyahay laakiin jawaabta maxaa iyada ictiraadka ku yimaadaa xadiid dariiq keliya leh ayuu xasanun saxiixun ku sifeeyaa tirmid dee markaa tani axaadiistii ba laba dariiq lahayd sax weeye laakiin xadiidkii dariiq keliya lahay xasanun saxiixun qariibun uu yidhiba iyada jawaabtani waxay noqonaysaa mid iyadna khalal jiro oon meeshii jawaab u noqonayn ishkaalkii arrimaha dee jiraba waxaa xadiidka inama alacmaalu binniyaat oo xadiidka aclىa darajaadka sixa gaadhay sanadka keliyana leh tirmidi muxuu yihi xadiiثun xasanun صaxiix buu yihi de markaa tan oo kale kaas saasuu yihi jawaab ma noqonayso jawaabtiina muxuu yihi taa kale bal markuu sanad keliya jiro wa bitaradudi haddaba jawaab lagu jawaabo waxa weeyaan marka sanad keliya uu jiro bitaradudi taradud taradudku waa halkan iskhilaaf dee aimadii xadiidku ay iskuba khilaafeen liwasfi man naqal ruuxii soo wariyay xadiidkan wasfigiisa iskuma khilaafeen taasna ama xaasilun ama dee muctamadun jawaabtaasna mid la ictimaadsanayo weeye in kaana lixadiida dariiqun waaxid xadiidkii dariiq keliya hadduu leeyahay oo tanna muxuu leeyahay haddii xadiidkii dari sanad keliya un uu leeyahay iyada xukumkan labadiiba lagu wado loo wada xukumay ama la jamciyey waxay noqon taradudka aimadii xadiidka kaba dhaco ruwaadan xadiidka ayaa barhkood ama raawi ruwaadii kamida ayaa nin imaami isagu ka dhigay rijaashii xasanka oo saduuqi iyo waxbu u sugay ee siqanimo martabadeed ma gaadhsiin nin kaleo imaamina aragti kale ayuu markaa kaba lahaayo waa nin dee heerkii sare gaadhay buu kaba dhigay markaa ninka hadalkan isticmaalay xasanun saxiixun yidhi wuxuu doonay khilaafkaa inuu inoo dee ishaaro in layskuma khilaafsayo ruuxan mukhtalafu fiihi inuu ishaaro uu soo naqliyo culimada bal khilaafkoodii isagiina agtiisii wax lamay raajax noqon ama way laba raajax yiine laakiin wuxuu sheegaya haddana iskhilaafka jira markaasa muxuu yihi xasanun saxiixun oo taasi maxay noqon xasanun cinda qowmin waa ama dee saxiixun cinda qowmin aakhar qoom kalena xasan buu ku yahy qoomna saxiix marka xaqa cibaaradu waxay ahayd in la yidhaha xasanun aw saxiixun oo awdii taradudka keenaysay meeshii lala yimaado dee iyadii baa la xadfay bal taasna waa jawaab haddii dee wasfiga axaadiistu aada bay u badan tahay kuwa aclaa darajaadka sixa la yidhaha buu taas gaadhsiisan buu san kuba sifeeyey haddii jawaabta ay kuwa qaarkood meelma noqoto xataa tanna ictiraad waa jiraya un ictiraad waa jiraya oo gees waxa weye sidoo xaafid ba idhaaho dee horta tirmidi maaha dad kale ra'yigooda wuxuu soo noqonayaaye isaga xukunkii agtiisaa buu sheegayaa axaadiista qaarkoodna de waa taa boqolaal ama ko dee kun iyo sideed boqol axaadiis kaba badan in badan baa saxiixba ah ikhtilaafkana aanu jirin tanna uu ku sifeeyo kolley ictiraad waa jiraaye bal jawaabihii kale ayay kaba rooyihin haddii ictiraadka ay kaba badbaadaan bal taa weeye marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wadaakani waa kan la yidhi xasanun saxiixun ee u dambeeye taradudka aan jawaabtii kaba dhignay aan ka dhignay ikhtilaaf dee aimadii xadiidku shaniga naaqilkiisa ay iskuba khilaafeen inuu jiro alakhiru da wadaakan alakhiru ee dambe waa kan bitaradud liusmana qad nazala waa ka dhaadhacay oo uu ka martabo hooseeya can saxiixin saxiix uu ka martabo hooseeya intani hadalkii horun bay raacsan tahay jawaab gaarana ma aha ujeedaduna waxay tahay haddii xadiidkii aan nidhaahno laba sanad buu leeyahy oo sanadna xasan buu ku yahay sanadna saxiix buu ku yahay marka xadiidka la yidhaho xasanun saxiixna ictibaarkiisu kaa yahay xadiidka saxiixun keliya la yidhaaho ee sanad keliya leh kaa kale kan xasanun saxiixun la yidhi baa ka martaba sarreynayo dee duruqdan tacaduday xoog bay keenaysaa oo haddii la ysqabto kuwaasaa la horreysiinaya waa marka la yidhaho xasanun bisanad صaxiixu bisanadin aakhara xadiidka saxiix keliya la yihi saa ka horeynaya ayaa ka hooseynaya laakiin marka arrintu ay tahay taradud sanad keliguu leeyahay sanadkiibaa ragga qaarkood leeyihin waa xasan ragga qaarkoodna waa saxiix isaguna khilaafkiibu bal haddii taasi ay jawaabtani meelmar noqoto uu soo naqliyey kakaa la yidhaha xasanun saxiixun ee asalku waa in la yidhaha xasanun aw saxiixun oo awdii taradudka keenaysa la dhigtaa xadiidka saxiixun keliya la yidhi ee la jasmiyey ayaa ka martaba sarreynayo waayo jasmigu isaga ka xoog badan taradudka oo waa laba suuro oo haddii ta dambe bitaradudidan xadiidka keliya saxiixun keliya la yidhaha baa ka horeynaya sababto kan waaba dee iskhilaaf baa jira taradud baa jira marka wixii lagu taradudsan yahay laisku khilaafsan yahay uu ka martaba hooseeyaa ka la jasmiyey la gooyey la yidhaha waa saxiixun ama markay laba sanad kale leedahay ee la leeyahay sanadna xasan buu ku yahay sanadna saxiix buu ku yahay xadiidka saxiixun keliya la yidhi ee dariiq keliya leh kaas baa ka xoog badan oo waayo kaasi laba dariiq buu leeyahay kana dariiq buu leeyahay intaa weeye inta halkan inooga sheegaya walow ka damba una uu ishaaray dee ka kalena waa macnaha mafhuumka ahay wadaakan alakhiru dambe waa kan la yidhi taradud weeye sababta loo jamciyey labada wasfi qad nazala waa ka dhaadhacay oo ka martabo hooseeya can saxiixin saxiixi ka martabo hooseeya ثمة ذا المقبول حين يسلم من المعارض فهو محكم ثمة waa luqة في ثم un weeye haddaba waxaa hadalkaa inoo horeeyey dabadi صaxiixi baan ka soo hadalay xasankii baan ka soo hadalay xasan iyo صaxiixna marka laysu geeyo maqbuul baa laysku yidhaah waa axaadiis la aqbalayo taas weeye haddaba hadalkaa dabadeed da kan almaqbulu kan la aqbalaya waa صaxiix iyo xasankiiba xiina yaslamu markuu ka badbaado ka nabadgalo min almucaaridi wax ka hor yimaado xadiid kale ah oo caarido uu ka nabadgalo fahuwa lmuxkamu muxkam weeyo kaa muxkam baa lagu magacaabaa muxuu halkana sheekhu inoo sheegayaa in xadiidkii dee nooc muxkam la yidhaha baa jiro baabba uu dhigtay macrifadiisa xaakim axaadiisna waaba isagababa badan tahay marka xadiidku haddii uu daciif yahay dee isaga kaasi imaka hadalkeed kuma joogne waa xadiidka ama saxiixa ama xasankaa haddii xadiid kaloo caaridaya ama daliil kaloo ka horyimo caaridaya aanu jirin oo halkaa camalfalkii lagu camalfali haddii ay wax kaga yimaadaan aanu jirin waxaa lagu magacaabaa muxkam oo lamid maaha muxkamkii qur-aanka oo dee muxkam iyo mujmal jeeday aanu cadayn baa mujmal u ahaa halkanse muxkamku waa xadiidka wa intuu maqbuul yahay wax ka hor yimaado caarida oo hadhow dee haddii mucaarada ay jirto duruq baa la maraa inoo dambaysa oo waa adyada dambeba u inoogu keeni doono wax caarida aan lahayn de waa ina axaadiistu tay u badan tahaye kaas muxkam baa lagu magacaabaa muxkam baa la odhanaya bal markaa waa muxkamka xadiidka uma bacdna waa maaa uma bacda maa dukira way waxaa lasoo sheegay dee kalaamkii صaxiix iyo xasan laga hadlaya dabadeed dakan almaqbulu kii la aqbalaya waa صaxiix iyo xasankii xiina yaslamu markuu ka nabad galo min almucaaridi ku isaga caarido ka hor yimaado xadiis kale ah oo hadhow loo baahdo ama jamcin ama tarjiix ama waxyaalo loo baahdo fahuwa lmuxkamu kaasi isago ka muxkamka la idhaah weeye awla ama se kamaa nabadgelin ay wain lam yaslam weeye haddii aanu mucaaridkii ka nabadgelin oo mucaaridadii oo xadiidka laga ka caaridaya hadduu mid daciifa iyo dee ictibaar ma laha wax kasoo qaad ma laha muxkamkii uu noqonaya ee mid kale oo isna maqbuula oo xadiis kale oo ah saxiixa ama xasana ayaa ka hor yimi markaasoo mucaaridadii kama nabadgelin walxaal jamcun jamcin la jamciyo labadan xadiisna dalaaladoodiiyo waxay noo faa'iideynayeen xataa ta'wiilba haba jire mumkinun uu suurtagal yahay famukhtalifun ay fahuwa isagu mukhtalifun ee kollayna lafdigu su inoogu dhammaan doono beydkaa mala isu wada qabo qaystu xagga dambaba raaciye wax iska dee takmilowne dee adigu laakiin uu sheegayo in kelimadii meesha ka maqnayde fa mukhtalifu lxadiis waxaa la yidhaha noocaas mukhtalifu lxadiis baa la yidhaha yudiifu famuktalifun ku iskhilaafsan weeyo yudiifu waxaan u idaafaynayaa lafdigan mukhtalif ila alxadiisi xadiis buu u idaafayn almuxtarifu kii isagu xirfada lahaa waa sinaacada iyo farsamada oo dee xadiiskanba iyo aqoonta iyo cilmigiiba kolley dee sinaaco anwaacdeeda unbuu kaba mid yahay haddaba sinaacadan xadiisigaa kii isagu aqoonta iyo macrifada u lahaa lafdigan kaa xadiiska la caariday ee ku isaga lamidii ka hor yimi muxuu